kuwa madaxweynaha u taga kuwa ra-iisul wasaaraha u taga waa inta tuugada ah oo annagu aan soo cayrinay oo lacag tare oo kibrey anugu golaha shacabka waxba ka sheegin maayo laakiin qayb ka mid a shaksiyaad ka mid ah waa laga shaqayla-aya anugu waa la kaftama qaarkooda waxaan ku idhi ma xildhibaano qaranaad tihiin mise qareeno qabiilaad tihiin horta laba qof oo muwaadiniinoo is haysata ay mid soo raacaya ceeb wey taas garsoorka waxaa loo baahan yahay dadka in fadhiga loo simo garsoorku waa shaqada ugu adagoo la qabto haddii laba qofoo dacwo ka dhaxayso aad mid soo dhaweydo midna fogeydo waa naar laba qofoo dacwo ka dhaxayso haddaad dhinac qaabiso dhinac la sheekaysato oo dhinac lagu keeno oo xildhibaan keeno oo wasiir keeno oo qof kaloo la keeno oo laysbaro asaga iyo guddoomiyihii oo la yidhaha ninkan laga warhayo waa cadaaladar ayadaba cadaaladaraaba sababto a fadhigii looma simin garsoorku waa muhiim uu u yahay isaguna wada shaqay wada shaqaynta